الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلابانيا آية سديتا يكواد من سورة الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون قل waxaa dhahdaa نabiy llaahi mxamed عalayhi الsalaaةu wasalaam in kaana hadduu u ahaaday liraxmaani allaha raxmaana waladun walad kaba soo qaad weeye calىa sabiili اlfardi wالtaqdiir fardan qadarba wax mustaxiila oo aan dhici karin baa mar la qadaraayo kaba soo qaad ahaan ah ilaahay umaba ahaane hadday u ahaan lahayd hadduu u ahaan lahaa in kaana hadduu u ahaan lahaa liraxmaani waladun waxaa ku dhahdaa faana anugu awalulcaabidiina kuwa caabidiintaaye u horeeya kan u horeeyaana ana awalu man yacbudu daalika alwalad haddii aad leedihiin ilaah baa waladle haddiiba u ahaan lahayd umaba ahee dee kan u horreeyo caabudaanba noqon lahaa laakiin maba jidhaba wey maba jidhaba ilaahay welad uma ahaan ilaahay waa ka nasahan yahay zawjo iyo welad waa qaabka macnaha munaadarada ee dooda markii qofka uu ku jiro qofka uu yidhaahdo hadday sidaasi dhacdo yaa oo aad deliil u keentid waxa aan isku hayno fa ana awalu man yactaqidu qofka u horreeyo aamina ama qaata waa aniga umaba heli kadhi daliile adoo ka dhigan oo kale weeyaan tanna waxa weeyaan in kaana qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu اlcaabidiin subxaana waxaa hufanu nasahan rabbi samaawaati samaawaadka rabbigooda iyo walard ardooyinka rabbigooda rabbi lcarshi carshiga rabbigiis allahaasaa nasahan camaa baa ilaahay ka hufan yaho ka nasahan yahay yasifuuna ay ku sifaynahayaan gaalada waxay ku tilmaamayaan oo maxay ah welad u nisbaynta ee ilaaha weynoo waaxidkaa welad u nisbaynaya fadarhum iskaga tag marka kuwa gaalada ah jahligooda iyo baadinimadooda iyagoo ku sugan iskaga tag yakhuduu ha dhumbadeen oo wayalcabuu ha cayaareen yakhuuduu baadilkooda ha dhumbadeen wayalcabu ha cayaareen adduunyadooda xataa yulaaquu ilaa ay kala kulmayaan yowmahu maalinkooda alladii maalinkaasoo yuucaduuna loo yabaho maalinka daran ee loo yabaho maalinka qiyaamada ah ilaa ay ka gaarahayaan iskaga tag oo faraha ka qaad macnaha weeyaan wa huwa ilaahay alladii allaha weeyaan fi samaa'i ilaahun wa huwa ilaahay alladii waa allah ilaahun macbuudun halkaa soo qabso waa midka macbuudoo la caabudo fi samaa'i samada dhexdeeda lagu caabudo wa fi lardi ilaahun wa ilaahun macbuudun mid la caabudo weeye fi lard ardadana kan lagu caabudo ilaahay weeyaan sidaas baa jaar iyo majruurka ugu tacalujinaysaa ilaahun ilaahuntaasaa ku xihasa wa huwa ilaahayna alxakiimu ilaahay weeyaan mid xakiima shay kasta meesha u laa'iqaa kan dhiga weeye alcaliim ilaahay mid ogaal badan weeyaan wa tabaaraka waxaa nasahnaaday tabaaraka tamajada wa tacadama waxaa sharaf leh waxaa nasahan yaa waxaa hufan alladii allah lahu isaga uu ahaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walardu ardada iyo wamaa baynahumaa waxa dhexdooda ah oo dhex yaallay oo insiya oo jinni ah oo malaa'iga kulli ilaahay baa iskale isagaa maamulaya isagaa abuuray isagaa ku tasarufay wa cindahu ilaahay agtiisana waxaa ahaaday cilmu saacati saacadda qiyaamada cilmigeeda saacadda qiyaamada markay dhacayso cilmigeeda cinda allah cindahu cinda allah alla agtiisa weeya wa cindahu cilmu saaca wa ilayhi alla xaggii oo keliyaana turjacuuna laydin celinhaya laa ilaa hayri khalaa'iqda oo dhan halkaasaa loo celinhaya walaa yamliku mahananayaan alladiina waxa asnaamta yadcuuna ay caabudahayaan min duuniha la sokadiis ashafaacata ma hananayaan wax shafaaca ah ay hananayaan ay leeyihiin ma jidho hal axad oo wax ay caabudayaan oo milkin karaya shafaaco alle ma jiro sokadiis axadna u shafeeci mayaan ilaahay shafaacadiisa shafaacadu ilaahay idankiisa ku xidhanta oo ka waran nebi ciise iyo waatan waxay caabudayaan mid shafaaca milkisan ma leh ilaa man mooyaane shahida qiray bilxaqi xaqa qiray oo mara kacay oo rumeeyey ilaa man shahida bilxaq oo kuwaa kuwa weeyahad kuwii imaanka lahaa nebi ciise iyo cuseyr iyo waxa weeyaan malaa'igta iyo kuwaasaa shafeecaya ilaa man shahida bilxaq wahum iyagu yaclamuuna way og yihiin maxay og yihiin anna shafaacata laa takuunu ilaa biidni shafaacadu inaysan u ahaanin ilaa ilaahay idankiisa mooyaane ilaa man shahida bilxaqi marka mantaas waxay ku dhacaysaa kowkaa ciisa calayhi salaam cuseyr iyo malaa'igta iyaga markaa la sukada iyagoo la caabuday way shafeecayaan ilaa iyagu waa addoommo wanaagsanoo ilaa man shahida bilxaqi weeyaan kuwa mooyaane waxaan kale oo ay caabudayaan wax shafaaco milkinaya ama helaya haba yaraatee kuma jiraan ilaa man shahida bilxaqi mooyaane wahum yaclamuuna wahum yaclamuunadaas wahum yaclamuuna maxay og yihiin bimaa yashhaduuna bih oo markaas ilaa man shahida kan qiray mooyaane bilxaqi walxaal hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin maxay og yihiin waxay markhaanti kacayaan oo markaa halkaa horaba lagu xiraba wahum yaclamuuna iyagana xaalkoodu waa kaas ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun walain sa'altahum haddaad weydiiso nabiyullaahi maxamed calayhi asalaatu wasalaam man kumaa khalaqahum abuuray iyaga yaa abuuray haddaa weydiis la yaquulunna yidhaahdeen oo yidhaahdeen waxay odhanayaan allah ayay dhahayaan waxa imaanaya towxiid ma lehee markii xujada macnaha lagu oogo oo meelay ka ka baxaan ay waayaan bee waxay dhahayaan la yaquulunna waxay dhahayaan allah fa annaa hadda haddaba kefsideebaa fa annaa xaggebaa yu'fakuuna loo iilayaa marka war xaggee baa looga wadaa marka allaha raxmaanka cibaadadiisa xaggee bay u socdaan oo addoommo caabudidood ugu socdaan waqiilihi yaa rabbi inna haaulaa'i qowmun laa yuuminuun waqiilihi iyo waqiilahu labaduba waa qiraa'aadka marka waxay noqonaysaa labada qiraba macnuhu isku meelba u socdaa oo waa maxay waqiilahu oo la kordhigo jumhuurta akhriyeen oo xaggee markaas la socotaa ilaahay wuxuu og yahay wa cindahu cilmu saacati soo maahay saacadda cilmigeeda ogyahy waqiilahuna ilaahay waa ogyahay nebi maxamed qowlkiisa oraahdiisa uu yidhi yaa rabbi yaa rabbi uu yidhi iska jir taasna alla waa ogyahay halkaa a ku xidhi ama ilaahay wuxuu og yahay sirahum wa najwaahum buu og yahay wa qiilahu wa yaclamu qiilahu qiradaasaan weli taxliilinaynaa qiilahu bimacnaa qowla muxamadin muxamed nebi maxamed alay slam qowlkiisana ilaahay waa og yahay ama malaa'ig baa wax qoraysaan soo marnaye malaa'igtu way qorayaan wayaktubuuna qiilahu waqiilahuna waa qorayaan intaba waa kordhigii baa socda waqiilihii haddii la yidhaahdo iyaduna waxa weeyaan oo saa loo hoosigo cilmu saacati wa cindahu cilmu saacati asaacatidaa hoos dhigan ayaa lagu cadfayaa wa cindahu alla agti waxaa cilmu saaca waay waqiilihi wa cilmu ya qiilihi oraahdiisa ama qowlkiisa nebiga haadu qiili hi hi oo nebiga ah nebiga qowlkiisana cilmigeeda alla agtiis weeye alla waa ogyahay hadalkii nebiga uu yidhi yaa rabbi uu yidhi taasna alla waa ogyahay waa la socdaa wey waqiilihi yaa rabbi uu yidhi muxuu yidhi yaa rabbi ilaahayow inna haaulaa'i kuwan qoomu waa qolo yaa rabbi inna haaulaa'i qoomun qoomkaasoo laa yu'minuun waa qasam iyo dhaar iyadoo laga dhigana iyana waa tafsiir kaloo jira oo markaa ilaahay baa leh inna haaulaa'i qoomun laa yu'minuun markaas marka rabbi taasna waa ogyahy inna haaulaa'i hadalkaa nebigu yidhi ee fasfax iska dhaaf nebi allow fasfax canhum iska dhaafoo ka jeenso xaggooda kuwa gaaladaa dee markii dambe aayaadka lagu nasakhay aayaddii jihaadka iyo dagaalkii ooyadii lalaha waqul waxaa dhahdaa salaamun amrii iyo washaanii arrinkayga iyo shaanigaygu salaamun minkum wey aan kala nabad galno weeye inaan kala inaan kala wada weeye waa nebi ibraahim markuu yidhi oo kale aabihii salaamun calayka sa astakfiru laka oo kale iyo hadalkii ahaa salaamun calaykum laa nabtaqi ljaahiliin salaanta noocaas weeye salaamun taarakada ka aayatu sefa lagu naskhaa laleeyahy iyo maya waa muxkame lama naskhin fa soofa saman dambe yaclamuuna ogaan doonaan way ogaan doonaan macnaha weeyaan caaqibata amrihim bay ogaan doonaan wa suu'a kufrihim gaalnimadooda xumaheeday ogaan doonaan saas baa iyagana lagu soo gebagabeeyey oo loogu sheegay sidaas baa xaalkoodii loogu sheegay marka dee nimankaani horta yahuudda iyo nasaarada iyo iyaga salaanta laguma bilaabo oo adigu salaamha ku bilaabin hadday ku salaamaanna sida loogu jawaabayo iyadana waa waa la soo sheegay oo jawaabta iyagana loo siinayo taasina wata fasfax canhum waqul salaamun fasawfa yaclamuun bismi illaahi اraxmaani اraxiim suuratu dukhaan suuradda la yidhaahdo makiyatun weeye aayadaheedu waa kontan iyo sagaal aayadood suuradda afartan iyo afraad waa suwarka makigaa weeyaan suuraddani suuratu dukhaan baa la yidhahdaa arrintaasaa lagu dhex sheegayaa qur-aankay marka koowaad ku bilaabanaysa oo ka sheekayn doonta saacadda qiyaamada waxaaba ka mid ah layidhi calaamadaheeda an yurfaca alqur'aanu min alsuduuri walmasaaxif qur-aanka in laga qaado laabaha uu qur-aanku ku jiro iyo warqadahu ku qoran yahayba falaa yabqaa minhu aayatun laa fi suduuri walaa fi lmasaaxif masaaxifta iyo laabaha hal aayad ku baaqi noqon mayso xadiid baa wuxuu odhanayaa ribciyi ibni xiraash laga wariyey xudayfatu ibnulyamaan buu ka wariyey radia allahu canhu yadrusu lislaamu kamaa yadrusu washyu thawbi waxaa tirmaya islaamka sida marada midabkeedu iyo deligeedheedu u qarsoomaan oo u tirmaan xataa laa yudraa ilaa aan laga garan maa siyaamun wax soon yahay walaa salaatun wax salaa tahay walaa nusukun wax camala walaa sadaaqa halkaasaa dadku gaaraya aakhiru zaman wala yusraa calaa kitaabi illaahi caza wajalla fii leyla kitaabka ilaahayna waanu lala guurayn habeenun baa lala tegi laabtuu ku jiray iyo meeshu ku qorna falaa yabqaa fi lardi minhu aaya dhulka hal aayad kaga baaqi noqon mayso waxaa wa tabqaa dawaa'if min annaas dad jaamacooyin dadaa haraya asheekhu alakabiir waalcajuus qof dumaroo weyn nin weynoo sheyba markaase yaquuluuna kuwaa waxay dhahayaan adragnaa aabbaa'ana aabbayaashayaan soo gaarn calaa haadihi alkelimati kelimadaaan baan ka soo gaarn kelimadu waa tahay waa laa ilaaha ila allah kelimadaas baanu annagu soo gaarnay kuwa waaweyn baa dhahaya fa naxnu naquulaha waa dhooranaynaa annaguna marka ruwaadda nin ka mid ah wuxuu yidhi maxay u taraysaa kelimaddaas iyagoo aan salaad garanayn oo soon garanayn oo sadaqo garanayn oo camal kale garanayn xudayfa waa ka jeensi kiibaa hadalkii ilaa saddex jir ku soo celiyey mar kastana wuu ka jeensanay markii saddexaad buu wuxuu ku yidhi naar bay ka badbaadinaysa xadiidka ibnu maaji baa wariyey xaakimkuna waa wariyey mustadraku ku wariyey wuuna saxiix yeelay dahabi sidoo kale ibnu xajar casqalaani sidoo kale waa kaasa sidaas baa la gaaraya marka qur-aankaa kariimkaada cajaa'ibkaah oo ilaahayna ku manaystay nicmadaa weyna taas baa suuradda ku bilaabanaysaa bismi illaahi araxmaani iraxiim xamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik waalkitaabi baan ku dhaartay kitaabkii almubiini albayini alwaadixi iska caddaa iska muuqanayey kala saarayey xaqa iyo baadilka innaa annaga anzalnaahu qur-aan ka soo dejinnay fii leylatin baanu soo dejinnay hameen dhexdiis leyla dhexdeed hameen dhexdiis leyladaasoo mubaarakatin la barakeeyey qur-aanku isaguna waa mubaarak xilliga la soo dejiyena waa hameen buu ahaayoo hameen leylo mubaarakaad ah waxaa la yidhi waa leylat lqadr waa hameenka bisha ramadaan ku jira oo leylatulqadriga la yidhaahdo aayad kale a u markhaanti furayso shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aanu baa layidhi suurat lbaqara xaggee laga soo dejiyey kor baa laga keenay samaau dunyaa baa isagoo dhammaystiran jumla waaxida lagu keen waagii dambena jibriil baa hadba intii loo baahdo halkaa kala soo degayey muddo tiro badan hameenkaa leylatulqadrigaa bay ahayd baa layidhi hameenkaa loo doorto hameenku waa cajo badan yihi waa xilliga wax laysisiiyo khayraadka iyo barakadu badanta innaa anagu kunnaa waxaanu ahaanay baa ilaah yidhi mundiriina kuwa digahaye innaa kunnaa mundiriin waa maxay soo dejinta aan qur-aanka la soo dejiyey arrin baa la cilaynayaa arrin baa la bayaaninayaa marka arrintaasi waxa weeyaan soo dejintan maxaa qur-aanka loo soo dejiyey innaa annagu kunnaa waxaanu ahanay mundiriina ayaanu ahanay kuwa digaya iyagu mubashiriina meesha ugu jira min baab aliktifaa baa la yidhahda in dadka loo digo ama la cabsi geliyo loo bishaareeyo fiihaa leyladaa dhexdeeda mubaarakada ah baa yufraqu la kala geynaya oo la qoraya oo la kala caddaynaya oo malaa'igta loo muujinahayaa malaa'igta loo dhiibay tasarufka iyo waxyaalaha qaar loo dhiibay markaasaa la kala geynayaa kullu amrin amar dhammaantii amarkaasoo xakiimin muxkamin la sugay oo la go-aamiyey hameenkaas laga bilaabo addoommada arsaaqdoodii iyo cimriyadoodii iyo arrimahoodii kuwa ahlujannaha kuwa ahlu naarka waxaasoo dhan faylashoodii baa malaa'igta loo dhiibaya malaa'igta ka hor ma oga markii lagu wareejiyo ay arkaan markaasaa bay ka bilaabanaysa culimaa waxay dhn war hameenkaasi mayuu sanayn hameenka shan iyo tobanka ee bisha shacbaan oo leylatulxukumka loo yaqaan de middaan middaan baa loo badan yahay waxaa dhacaysaa la leeyahay ninku inuu guursado oo ya oo ilmo loo dhalo iyadoo magaciisu ku jiro kuwa dhimanaya sanadkaas aan gaarayn innaa kunnaa mundiriin fiihaa yufraqu kullu amrin xakiim ayaa hameenkaa la kala farinaya kala geynaya waada binu aadamka hadda qorshayaashaas waxba iyaguna kaga dayanayaano waxa weeyaan sanad dhan baa waxaa la dejinayaa nidaamkiisii iyo qorshihiisii iyo dhaqaalihiisii iyo bajadyadiisii iyo waxaas fiihaa yufraqu kullu amrin xakiimi amran min cindinaa waa la kala geynayaa yufaraqu waa la kala geyn amran oo min cindinaa ka ahaaday ama akhusu waxaan khasisayaa amran amar oo min cindinaa annaga agteeda ka ahaaday amran min cindinaa kaas weeyaan amran min cindinaa annaga agtayada ka ahaaday baa ilaahay leeyahay amran min cindidaas ilaa labaiyo toban wej oo icraab ah bay culimmadu sheegayaan isna waxaa laynoo tilmaamayaa rususha diriddeeda ilaahay wuxuu yidhi innaa anagu kunnaa waxaanu ahanay mursiliina kuwa diray innaa kunnaa mundiriina soo tii hore ma ahayn tii hore ka bedel innaa kunnaa mundiriina baan ahanay innaa kunnaa waxaanu ahanay mursiliina kuwa dira rususha weeyaan oo maxaan saa u samaynaynaa raxmatan min rabbika weeyaan raxmatan mafcuulu liajli raxmatan liajli raxma naxariis darteed weeyaan oo min min rabbika rabbiga xaggi ka ahaatay inahu ilaahayna huwa ilaahay asamiicu wey alla maqnid badan wey alcaliim alla ogaal badan wey rabbi samaawaati haddaa qirada akhridi rabbi kadaa hore baa la socodsiinaysaa waay raxmatan oo min rabbika ka ahaatay wey rabbi samaawaati ka ahaatay ama rabbi samaawaati ah rabbi samaawaati ka ahaatay min rabbikay ka ahatay rabbi samaawaati ka ahatay walard iyo wamaa baynahumaa cirar iyo dhulal iyo wax u dhexeeya waa allah leh in kuntum haddaad tihiin muuqiniina kuwa yaqiininaya bimacnaa in kuntum min ahli liimaani walyaqiini yaqiin iyo iimaan ehelkiis haddii aad tihiin laa ilaaha ilaa kaloo xaq lagu caabudo mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane yuxyii ilaahay waa nooleeya wax dhintay baa ilaahay nooleeya nafgelinaya wayumiitu waa dilaa wax nool ayuu ilaahay dilaa subxaana wa tacaala rabbukum rabbigiin wey ilaahay wa rabbu aabaa'ikum aabbayaashiin rabbigoodi wey alawaliina ee hore rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin bal iskaba dhaafi hum iyagu kuwa gaalada ah fii shakin bay ahaadeen yalcabuuna way ku cayaaraya saa waa waa mari ka dhah ama bal iskaba dhaafi hum iyagu ya fii shakin shaki dhexdiis bay ahaayeen yalcabuuna xaaleyihiin kuwa cayaaray waxay shakisan yihiin iimaan iyo markay leeyihiin layaquuluna allahu iyo allahu khaaliquna iyo arrimahaas wax towxiid iyo iimaan iyo hagaagsanaan ay leeyihiin ma jidho ee waa kuwa shakisan weeyaan bal hum fii shakin yalcabuun gaaladaa iimaan le iyo waxbay rumaysan yihiin iyo ilaah bay rabbinimadiisi si dhaba ugu ogol yihiin iyo inna ma ay haysaan waa xujada markii lagu ifxaamiyo oo dhinac kasta looga keeno ayay markaas dhahayaan ilaah baa abuuray ama ilaah baa saasa ama ilaah baana badbaashay iyo wixii lamid fartaqib koro yooma maalin taatii ay imaanayso assamaa'u samadu la imaanayso bidukhaanin qiic qiicaasoo mubiinin iska muuqda cirkaa wuxuu la imaanayaa qiic qofka saa arkaya waa mubiinin cabdullahi bin mascuud wuxuu leeyahy nimanka quraysh la yidhahdo markay nebi maxamed caasiyeen calayhi salatu wasalaam nebigu waa habaara ilaahow wuxuu yidhi ku adkee wad'ataka calaa mudara sannadihii nebi yuusuf oo kalena dushooda yeel markaasaa abaar iyo gaajo ee dhibaata ku dhacday ilaahay bakhtiga cunaa ninku wuxuu ahaa kii walaalka u sheekaynaya markaasuu codkiisana maqlayaa umana jeedo waa qiic qiic baa labada qof dhex maraya qof gaajada markay ka baadatana qiicqiic baa u muuqanaya abaar markay dhacdana firadan iyo waxaan kacaya siigadu bor baa cirka isku shareeraya ee cir macanata qurxoon oo dooga kuu muuqanaya ma aha taasna waa lagu tilmaamo tafaasiir kalena waa ku jiraan dukaankaasoo ka sifeeya yaksha naasa dadka daboolaya qaa'iliina xaaligii dhahay ku qowlayaan haadaakani cadaabun wey cadaabkaasoo aliimun xanuun badan saasi ku qowlaya marka arrinkaani hadda qiicaani iyo waxaani ma tegey oo ma la soo dhaafay mise waa soo socdaa dhowr arrimood baa jira albadshatu alkubraa kow oo beder bay ahayd baa layidhi qiicaanna waa tegey baa layidhi oladaa abaarta ku dhacday ba ahayd lisaamkiina waa tegey fa sawfa yakuunu lisaaman waa taasna waa tagtay baa liidhi aayatu ruumiyana waa tagtay shantaa aayadood cabdullahi bin mascuud se wuxuu leeyahay waa isaga ilahaa qadaan garanaya qofki kitaabka ilahay ugu dhaamo waa aadi lahaa gaadiidku ii geynaye arrin shanta waa la soo dhaafay buu leeyahay xasalad wantahat way xasishay waana dhammaantay fadukhaanu xasala waa xasilay fartaqib yooma taati samaa bidukhaani mubiin inta waa dhacduu le taasi wata waa arrintii quraysh ku dhacday weeye abaartii iyo baahidii iyo dhibaatadii isagoo halkaasoo maraya cabdullaahi binu cabbaas isagu wuxuu leeyahay arrimaha qaar way soo socdaan waa weli macnaha oo lama wada gaarin laakiin qowl ibnu mascuud huwa aladhar waqad ikhtaarahu abusacuud wadakara ibnu kaiir alra'yeyni uma rajaxa ra'ya ibni cabbaas oo arrimuhu waa soo socdaana wa qaala inamaa awraduuhu awradahu fiihi wuxuu soo arooriyey ibnu cabbaasku muqnicun weeye wadalaalatun daahiratun calaa ana adukhaana min alaayaati almuntadara aayadaha weli la sugaya inuu ka mid yahay maca annahu daahiru lqur'aan oo fartaqib koro yowma ta'ti samaau bidukhaanin mubiin kaasoo yaksha naas qaa'iliina xayay ku qowlayeen haadaa cadaabun aliim rabbanaa yaa rabbanaa ikshif cannaa naga fayd alcadaaba bay dhahayaan innaa annagu mu'minuuna baana kuwa muminaynay kuwa rumaynaya innaa mu'minuuna baana kuwa rumaynaya waxaa lagu yidhi annaa xaggeeba lahum iyaga ugu ahaanayaa addikraa waansi annaa min ayna xaggeebow lahum iyaga ugu ahaan addikraa wacdoon iyo waansi walxaal qad jaa'ahum oo u yimid rasuulun oo mubiinun uu u yimid uma dabadeedna tawallow waa jeensadeen canhu xaggiisay ka jeensadeen rasuulkii iyo qur-aankiiba wa qaaluu waxayna dhaheen mucallamun waa mid wax la baray ninbaa meelahan ugu jiro waxbaray leeyihi majnuunun mucallamun iyo majnuunun isku dhan uma wadaan ama waa mucallamun ama waa majnuunun waa la soo baray oo waa mucallam ama waaba majnuun saas iyagu wataan mucallamun mid wax la barayoo majnuunun saa isku meel ah uma jeedaan qaarkood ba macnaha waxay lahaayeen waa majnuun qaarna waxay lahaayeen waa mucallam ilaahay wuxuu yidhi innaa annagu kaashifu lcadaabi baana cadaabka kuwa feydaya qaliilan kashfan qaliilan faydid yar innakum idinkuna caa'iduuna baatin kuwa noqonaya ilaahu waan rumaynaynaa meeshaa ka lahaydeen xumihii baa u noqonaysaan wadkur ka sheekay yooma maalin nabdisho aan qabanayno albadashata alkubraa qabashada weyn maalinkaan qabanayno maalinkii beder baa gaalada ku dhacday gaaladii waaweyneyd baa la laayay waana laga adkaaday ibnu cabbaas isagu wuxuu leeyahay maalinkaas albadashata alkubraa waa qiyaamada ibnu kasiirku wuxuu leeyahay aldaahiru ana dalika yowm alqiyaama ana dalika waa yowma alqiyaama leeyahy wain kaana yowma bedrin buu yidhi ibnu kasiirku yowma badshatin aydan yowma beder laftiisu maalin qabasho ha ahaadee waxa weeyaan daahirka xaggaasaan wadnaabay fakhuraasigu wuxuu leeyahay alqowl ahaani asaxu lianna yowma bedrin laa yabluqu hada almablaq heerkaas ma gaarin albadshata alkubra innaa anaguba ilaahay leeyahay muntaqimuuna baanahay kuwa ka argoosanaya ayaanu nahay waana laga argoostay macnaha weeyaan oo waa la halaago waa la baabi'iyey درسنا انتهى سكوغي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب